madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kuman doosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo islamarkaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaasoo muddo dheer soo socday waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kale ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen waxay nagula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nagula dagaalamayaan ceeldheer waxay nagula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eryahiinne waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adag yihin way joogi lahaayeen ma carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo bila soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiye meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ah allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah ha dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban kusoo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka shuruuddii lagugu soo xulay kow ka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahna waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladoo ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dila ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u adeego waa waa cadow qabo waa kii in lagu dila ka shaqaynayo kii in lagu qarxiya ka shaqaynaayo waay qodobka labaad ayadana si adag idinkagala dardaarmaya waxaa waaye arrinta disibliinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiye waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaankuda aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto walax kalaa ka jiroon la garanay sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad inaad inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jenaraal dhegabadan turkisom iyo jenaraal daa'uud halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira gorgor iyo danab kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kuwa kalena ay tababar saddex bilooda u aadi doonaan dalka turkiga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho